وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلاة دائمة أبدا نلقى بها وجه الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد معاشر السادة إخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى تكون القدوة صالحة قدوة si aynu u noqonno qudwo saalix ahoo lagu daydo qodobkaasaynu wax ka odhan doonnaa haddii ilaahay idmo qudwa iyo uswa iyo mithaal iyo namuudaj inahaasoo idil af carabiga way isa soo raacaanoo isku macnay leedahay oo ku dayasho ficil iyo qowlba leh sidee baynu u noqonnaa qof bulshada uu ku dhex nool yahay ee muslinka ah farta ay ku fiiqdo oo lagaga daydo qodobyo fara badan lagaga daydo wanaagga lagaga daydo la sheego oo qof saalix ah noqon noqda inta aanu hadal hadlin ama inta aanay hadlinba ficilkeeda iyo falkeeda iyo qaabdhaqanka qofkuba lagu garto oo la yidhaahdo falkaasi waa fal wanaagsan qaabkaasina waa qaab wacan mudanna ku dayasho mudan intaas ayaynu doonaynaa inaynu haddii ilaahay idmo wax ka nidhaahno mar hadday ku dayasho ay tahay ilaahayba subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu sheegayoo waxaa idiinku sugnaaday nebigiinii sala allahu calayhi wasalam ku dayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay buu nbigu ilaahayna yidhi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ina abuuray sidaa inagagama tegin hamlan inagagama tegin kutub buu inoo soo dhaadhiciyey kutubtaa inoo soo dhaadhiciyey way ina hagaysaa waa dastuurkii waa sharcigii waa qaanuunkii waa iimaankii iyo caqiidadii waa akhlaaqdii waa cibaadaadkii waa mucaamalaadkii waa faamilkii iyo usraddii waa nabaddii iyo heshiiskii waa cilaaqadii dariska aada la lahayd iyo cilaaqadaad adigu aadamaha la lahayd inahaasoo idil buu ilaahay qur-aan ku soo dhaadhiciyey isagoo oo kala qaadaa dhigayoo mid walba xukun iyo axkaam iyo waajib iyo xaaraan iyo sunno iyo ka yeelay intaa keliya qaadayna lama odhane wuxuu inoogu sii daray weliba nebi sala allahu calayhi wasalama uu ku soo daadego waxyigan iyo inaha aynu sheegnay kadibna nebigaasi ku dhaqma arrinkaas mid mid ugu dhaqma su-aal laga weydiiyo inta aanu isagu jawaabin waxyigu ka jawaaba kadibna intii markaa muslinka ahayd waxay arkeen laba arrimood baa iskugu ladhmay waxay arkeen waxyi soo daadegay oon baatil hortii iyo gadaashii imanin tanziilun ilaahay soo dejiyo xamiidun xakiim alla soo dejiyey ah waxaanay isha ku dhufteen maqleenna nebi bashar iyaga la mid ah hase ahaatee ilaahay doortay sidooda wax u cuna sidooda wax u cabba suuqa socda guursada seexda oo daala dagaal gala cadow la dagaalama la dhaawaco waxna geysta bashar rutbo dheeraada lehoo waxyi loo soo waxyooda leh kaasay arkeen oo ku dhaqmaya qur-aanka wixii ku qornaa oo markay weydiiyeen ciddii ugu dhoweyd nebiga hooyadeen caaisha radiallaahu canha sala allahu calayhi wasalam inta uu iyagu ay nebiga ag joog joogaan dee wayba garanayaanoo way arkayeen hase ahaatee marka uu gurigooda guriga xaasaskiisa uu joogo sidee buu ahaabay weydiiyeen markaasay hadal aada u kooban oo xeelad dheer leh oo macno badan laga qaadan inahaa iminka aan idhi ay ku hoos jirto ayaa hadal gaaban waxay ku tidhi qur'aankuu ku dhaqmi jiray bimacnaa qur'aankuu ta'awuli jiray hadba wuxuu aayaddaa ka fahmo iyo tadabburkiisa ayuu dhaqankiisu ahaa kaasay arkeen saxaabadu markaasay laba arrimood iskugu darsameen qur'aan wuu ilaahay xafiday in uu wax lagu kordhiyo ama wax laga nusqaamiyo waxyi ku soo degay anaa soo dejiyey anaana ilaalinaya idinkama baahna ilaalmo idinmanaanan weydiisan inaad ilaalisaan ku dhaqankiisa iyo fahamkiisa iyo tadabburkiisa addoon la idinkaga dhigay nebigii bay arkeen sala allahu calayhi wasalam waxyigaa isaga oo bashar ah oo fulinaya aayar aayar inyar inyar u fulinaya markaasay labadaasi iskugu darsameen waxyi iyo fuliyihiioy arkayeen halkaasay markaa qalbigoodii iyo dareenkoodii iyo damiirkoodii wuxuu ku xidhmay qudwadii nebiga sala allahu calayhi wasalama xataa heer cabdullaahi bni cumar bn khadaab radia allaahu canhu intuu aada ugu tarax tegey uu ku dayashada nebiga caan dheeraada saxaabada dhexdood ibnu cumar ka noqday hadduu dhex lugeeyo madiina oo uu arko dhagax maalin uu nebigu ku fadhiistay sala allahu calayhi wasalam intuu agtiisa taguu ku fadhiistaa markaasay ardaydiisu yidhaahdaan wamaa arrinkani waa maxay ibnu cumarow nebiga sala allahu calayhi wasalam anoo la socdaan arkay isaga oo halkaa dhagaxaa fadhiisanaya yacni ku dayashada uswada iyo qudwadu halkaa ayay agtooda ka ahayd mar zamankiibaa maray zamankiibaa marat alayaam taabiciintiibaa saxaabadii arkay waxyigu waa maxfuud qur-aan baa laygu soo dejiyey mid la mid ahna waa la isiiyo sunno ah buu nebigu yii sala allahu calayhi wasalam saxaabadiibay ka arkeen taabiciintii iyaga oo qur'aankii tamaulaya sunankii rasuulkana sala allahu calayhi wasalam tamaulaya markaasay taabiciintii saxaabadii waxay ka dhaxleen qur'aankii iyo odhaahdii nebiga sala allahu calayhi wasalam intaa keliya kumay eekaanine waxa kadaalika ay dhaxleen hadyigii iyo samtigii iyo suluukii uu nebigu ku dhaqmi jiray sala allahu calayhi wasalam arrintaasaa waxay noqotay markaa mid la isku dhiidhiibo oo jiilba jiilka ka dambeeya uu dhiibo odhaah maxfuuda sunno la beexaamiyo xumaan iyo daciif iyo waxaan loo joogin laga qaaday iyo dhaqan tixmiir ahoo hagaagsanoo si wacan loo miiray intaasay culammadu iyo caarifiintu iyo cubbaaddu ay kala dhexli jireen jiilba jiil udhiibi jiraan u dhiibi jiray taa unbaa iminka innaganayna soo gaadhay iyada oo qur'aanun yutlaa sidii maalintii la soo dejiyey oo kale iyo sunno musafaa ah oo siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo aqwaal aan ka dhaxalnay intii intaa dhaxashay oo ku dayasho mudan intii unbaynu inaguna isku sheegi maanta inta inaga dambaysaana ay isku sheegi ilaa intay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmayaan ilaahay ha inaga dhigo kuwii la kulma inaga oon bedelin waxna ku darin waxna ka nusqaamin waxaan rabnaa markaas inaynu qodobo yaryaroo kooban ka nidhaahno sidee baynu u noqonnaa qudwo lagu daydo oo mujtamaca aan ku dhex nooshahay farta kugu soo fiiqaanoo yidhaahdaan ku dayasho ayuu mudan yahay amase dhaxalkii soo jideenka ahaayeen ka soo sheekeeyee dheeraa ayaa ku dhammaaday oo in lagaga daydo oo laga qaatuu mudan yahay inahaasaynu rabnaa inaynu wax iska nidhaahno sifooyinka markaa looga baahan yahay ama tilmaamaha looga baahan yahay qofka raba ama isdhigay ama u hanqaltaagaya qudwo saalixa inuu noqdo qof lagu daydo oo saalixa inuu noqdo shan qodob ama lix qodob han ka nidhaahno kow qowlkaaga iyo camalkaagu ha isku ladhnaadaan oo yaanay kala duwanaanin afka intaad ka leedahay iyo falkaaga ay aadamuhu arkayaan iqtiraanu alqowli waalcamal waxaa la dooni si ay qudwadaasi ay u xaqiiqowdo in qowlka iyo camalku inay isku mid inay noqdaan oo ilaahay baa inooga digay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur'aanka ah waar duulka iimaanka laga helayow maxaad afka uga leedihiin wax aydaan samaynaynin ilaahay agtiisa cadhadaasi way ku weynaatay in aad afka ka tidhaahdaan wax aydaan samaynaynin sidaas ayaa sifada koowaadi ay tahay dadku indhahay wax ku arkaan indhahaa macallin ah wax allaala waxaad doonto shub masaajidada marka aada joogtid in allaala inta aada maxfuudaad haysid waxaad doonto dheh inahaasoo idili maskax dheeraadood wax ku xafidid inaad leedahay unbay muujini waxan laakiin dadku ay kuugu soo istaagi ee ay kaaga dayani waa camal markuu yimaado camal markuu yimaado ee mucaamalaati idinkala dhex maraan ama iib ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama dhul ha noqdo ama adduun ha noqdo ama xiriir ha noqdo ama dhaqan daris aada la dhaqan tahay ha noqdo sifaday doonto ha noqoto maalintaas ayuunbaa la odhani jazaaha allah khayr khayr allah ha siiyo waaqsi wanaagsan buu mowqif cad buu qaatay mowqif cad bay qaadatay nafteedii naftiisii iyo nafteedii way ilowday xaqii bay ka horumarisay alcamal alcamal camalkaagu iyo qowlkaagu ha iswaafaqo mucaamalaadkaaga dadka aada la dhaqmi ha ka muuqdo halkaas inaad ka hormarini ta ilaahay taada inaad tanaasuli kartid waa lagu dulmiyey waad arkaysaa in lagu dulmiyey laba sifoba way kuu bannaan tahay dee inaad iska dafcidid dulmigaah iyo inaad cafi ugu dartid iyo musaamaxa labadaba way kuugu bannaan tahay labadaa kii aada qaadataaba way kala darajo sarreeyaan dadkuna way kugu qiimayni qudwaanay kaaga dhigi doonaan idan sifada koowaad camalkeenna iyo afka waxaan ka leenahay ha iswaafaqaan laba qofkan kugu dayanayaa waa inuu kugu tuhmayaa wax aanu isagu haysanin inaad haysatid aqoon durugsan cibaado toosan akhlaaq hufan dabeecad soo jiidasho leh dulqaad xad leh oo haddii aada sidnaataan oo qofkan agagaarkaaga degini walaalkaa dariska faamilka malcaamada masaajidka iskuulka jaamacadda intan aada isku kooxaha tiineed agagaarkaaga degani haddii qofku uu waayo wax allaala waxaad dheer tahay iyo wax aad kaga ziyaadsan tahay haddii uu kaa waayo de wax allaala wuxuu kaaga dayan ma jiro waa inuu markaa had iyo jeer qofkan isdhigaya maxalu dacwa qofka isdhigaya iyo maxallu ku dayasho inuu qaato qofka isdhigaya waa inuu ziyaadaa oo had iyo jeer wax u kobcaan oo uu tallaabo dheeraadoo joogto ah maalin leh laba isbuucii bishii sanadkii waa inuu jiraa oo waa kii xadiiskii ahaa qofka labadiisa maalmoodi ay isku mid ay noqdaani qofkaasi waa qof dagan oo maqbuul ah bimacnaa shalay khamiis bay ahayd maantana waa jimce intii shalay aan qabtay un maanta haddaan jimcihii qaban shantii salaadood iyo nawaafilkii haddii aan daba dhigo iyo hal juso qur-aana haddaan khamiistii akhriyey ha maantan jimcihii intii oo kale aan sameeyey keli ah waxba aanan ku darin maqbuun baa tahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam bimacnaa maalintii jimcaha ee khamiista ka dambaysay waa inay laba buug laba beyj oo buug hebel oh aan akhriyey wardi dheeraada waa inaan ku yar darsaday maalinta sabtida ah waa inaan ariya arrin kale aan ku darsaday ilaa uu sanadku uu maro aniga oo arkaya had iyo jeer inay wax ii siyaadayaan ama ha noqoto jaanibkii tarbiyada oo qalbigaygii aan arkayo maalinba maalinta ka dambaysa inuu dabcayo ilintaydii aan arkayo isbuucba isbuuca ka dambaysa inaan ka ilin badanahay maankaygii iyo maskaxdaydii aan arkayo bilba bisha ka dambaysa inuu kobcayo oo qalbiguna waxa uu ku dabcaa oo uu khidihiisu uu yahay cibaada caqligana waxa u khida ah oo isagana quudiya cilmi iyo aqoon sida jidhkuba uu ugu kobco cunto iyo cabbitaan idan waa inaan ogahay halkeen joogaa halkeen marayaa halkeen hiigsanayaa haddii aan dib u yar dhaco ila waad xisaabtamiye haddaan arko inaan dib u yar dhacayo astakfirullah subxaana allah waan gaabiye allow dembigayga dhaaf inaan casiimad iyo towbad iyo awbad iyo qaraar aan la imaado haddaan arko inaan intii hore uga yar socdo oo aqoontaydu yar kobcayso lilaahi cibaadadaydii ay hagaagayso lilaahi akhlaaqdayda iyo dhaqankayguu hore u kacayo lilaahi axmadullah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaan idhaahdo bimacnaa maxaa la diidi qodobkaa labaadi wuxuu diidi inuu qofku iska noqdo imaca waxba aanay meel ugu qornayn waxba aanu naftiisii la xisaabtamaynin meel uu hiigsanayuu gaadhayaa aanay maxaytole jirin haddii uu dib u dhacow habsaamo naftiisii aanu hiifaadhaynin oonu naftiisii cadaadinaynin idan qodobkii koowaad ee ahaa camalka iyo qowlku isku mid ha noqdaan labana waa in ay sifo khaasood leedahay oo dadka aad dheertahay waa inay jirtaa haddii kale laguu soo laguu soo istaagi maayo qudwo noqon maysid haddii aqoontaadu toban sanno ka hor meeshii ay joogtay ay joogto cibaadadaaduna afar sanno ka hor say ahayd ay weli tahay dhaqankaaguna dhowr sanno siduu ahaa dabeecaddii waxba aanay iska beddelin maxay bulshadii kugu soo istaagi maxaase qudwo ku noqon maxaase laguu dhigi maqaama nubuwa oo maqaamka dacwadu waa maqaamu nubuwa inaad baaqii dacwadeed faafisid oo diintii ilaahay aad tihaahid anaa matelayo oo faafinaya ee igaga dayda wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadaa maqaamu dacwa waa maqaamu nubuwa maqaamka nubuwada ayuu agagaarkiisa yahay ilaa nebi maxamed nebi kama dambeeye sala allahu calayhi wasalam ducaadii iyo culamadiibaa booskaa iyo meeshaa maxaytoole buuxiyey hadalkaaga iyo falkaagu ha iswaafaqaan had iyo jeerna sullamkaa nolosha qof kobcaya oo noloshu ay kor ay u socoto oo waa kii ilaahay nebiga ku lahaa sala allahu calayhi wasalam isaga oo ku amraya iweydiiso inaan cilmi kuu siyaadiyo waqul rabbi zidnii cilmaa oo ay tidhi caaisha ibnu cabbaas radia allaahu canhu ma arag wax uu ilaahay nebi maxamed ku amray inuu ka siyaado dalbo aan cilmi ahayn idan inahaasoo idili waxa weeyaan waxay kuu ta'hiilinaysaa oy kuu diyaarinaysaa in aad maqaamulqudwa in aad maxotooda istaagtid qodobka saddexaad ee qudwada inoo sahlaya sideedii inaynu uga soo baxno athabaatu cala almabaadi diintu waa mabaadi waa qiyam waa mawaaqif ku sugnow oo sidan uu jawigu isku bedbedelo xagaa iyo dayrta iyo waxaanse isku badbedelaan ma aha maxay tole diintu oo hadba mawjad cusub maxay tolay ma aha diinta aada aamintay ee laysku dhibi ee laysku cadaadini ee farta layskugu fiiqi ee saboolnimo leh rasuul allah waan ku jecelahay buu yidhi waar hoy iska fiirso iga walle waan ku jecelahay waar hoy iska fiirso waan ku jecelahay isku diyaari buu yidhi saboolnimo iyo hawl adag u diyaargarow buu yidhi markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam idan ahabaatu cala almabaadi diintani mabdawaa mabda waa ku dhaqanaan ku dhaqansho iyo adkaysi ayay maxay tole u baahan tahay mabda'aaga ku sugnow oo wajcalnii mubaarakan aynamaa kuntu xayumaa kuntana macnuhu u saxsanaan meel allaala meeshaad joogtid diin baad wataa diin baad aaminsan tahay ama libta sare lahaw oo nasrigii iyo gargaarkii iyo qubuul dadku ay dacwadii aqbalayaan taa ku jir waa la wadi ama cagsiga ha lagu jiro in la jabo dhibi timaado la is-imtixaamo dadka dacwadda lagu wadaa quluubtoodu sii jeesmaan ay badato dacaayaddu ay badato quwo fara badan ay isku tagto hala soo qaqabto ha intaasoo idili mahmaa kaanad say doonto ha noqoto e adiga waxaa lagaa rabaa sabri faham waxaan aada wadid iyo iyo waxaa lagaa rabaa taxaddi inaad taxaddi inaad maxay tole u leedahay oo aanad si yaroo sahal ah aanad uga cararin si yaroo sahal ah aanad odhan anigu sidan maan moodaynin ah anigu sidan maan moodaynin waa sifada saddexaad oo tilmaamo fara badan baa taariikhda ka buuxo xad dhaaf ah oo saxaabadii radia allaahu canhum as nebiga sala allahu calayhi wasalam adkaysigu dacwadda u adkaystay dhibaatada ay u geysteen wax walba inay ku sameeyeen ma ma lacag baad doonaysaa ma koo dhan baanu lacag ka soo aruurinoo ka noogu lacag badan baad noqon oo adduun haddaad doonaysid waanu ku siini ma dumar baad doonaysaa kuwa noogu qurux badan baanu ku siinee guurso ma boqor baad doonaysaa inaad noqoto waanu ku boqoriyo boqor noqo wax walbau ku sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam bal maalintii uu adeerkii abi aalib gaalnimo uu ku dhimanayey ee ay iskugu yimaadeen gaaladii reer qurayshe waa weynaa ee ay yidhaahdeen waa adigan sii socda inankaad adeerka u tahayna waana dhibay ee naga qabo annagu gadaashaa ma doonayno ballantii aanu kula galna inaanu ka baxno eh naga qabo orda u yeedha muxamed ibnu cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam baa adeerkiioo sariir jiifa u soo galay markaasuu ku yidhi tolkaa waa kaa hebel iyo hebel iyo odayaashii waa weynaaye magaalada ka telinayey waa kuwan waanay kaa ashtakoonayaan adeer aniguna waa kanoo korka da-baan ahoo sariir sariirtii baan saaranahay adeeradaa iyo tolkaa ha dhibine da iska raacoo ha iska hor imanina nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga oo habaadkaa muujinaya kelmad keliyuunbaan ka doonayaa buu yidhi kelmad keliyaan ka doonayaaye kelmaddaa ha yidhaahdaan hadday yidhaahdaan carab iyo cajamba iyagay dabageli doonaane abujahal baa boodoo yidhi ma kelmad keliyaad nagu cadibtay toban baan odhan doonaaye maxaad doonaysaa inaad inaan idhaahno quuluu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi war laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi dhaha ayuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam iyagoo guuxayo gunuusayo hamaam hoosta ka hamhamlaynaya ayay halkaa ka baxeen tusaaluu nebigu ina siinaya sala allahu calayhi wasalam adduun oo dhan ha laydiin soo bandhigo ama ha laydin cadaabo ama ha laydin dhibo sugnow waa sifada ay leedahay kaas waa nabigeeni sala allahu calayhi wasalam abuubakar tusaalo badan baa inoogu jiray sayidna cumar tusaalo badan bilaal ki miskiinka haye addoonkaha wixii lagu sameeyey maxay tale waad og tahay abuu hurayre iyo gaajadiisa iyo hawlihiisa waad taariikhooyin badan baa jira bal iminka intaasoo dhan haddaan ka soo boodo two thousand onkii markii ninkii maraykanka guryihiisa la qaraacay gaalaanu la joognay xilligaas ayaa la iskugu tegey oo la yidhi muslimiintani naftay inoo keeneen innagay wadanadeena doonayaan inay qaataan aad iyo aad baa muslimiinta dagaalkii axzaab id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunnuuna aayadahaasa aad u xaqiiqoobay waa la isku tegey markaasaa waxay yidhaahdeen duulkani way inala joogaan hase ahaatee nacayb hoose iyo habaar joogto ah ayay inagula joogaan wadaad bay u yeedheen caalim ah markaasay kamaradihii waxay kamarada lahaayeen oo dhan duldhigeen markaasay yidhaahdeen kamaradahaas life baanu telefishanka uga soo saaraynaa waxaad noo fasirtaa suurata alfaatixa suurat alfaatixa aada maalin walba ku tukataan intaasoo jeer noo sharax weliba aayadda ugu dambaysaan doonaynaa bay yidhaahdeen hayri lmaqduubi calayhim waladaaliin yaad uga jeedaan ood weliba iskugu jiibisaanoo markuu wala daaliin yidhaahdo aamiin aad wadaba tiraahdaan idinkuna taasaanu doonaynaa duulkan aada maalin walba lacnadaan allow ha naga dhigin kuwaad u cadhootay yahuudun weeyi iyo kuwa baadiga ah nasaaro weeyi labadaaba waa inaga ku tukanay haddana aamiin idhaahdo sheekhii bay weydiiyeen kamaradahaanu ka daawanaynaa qalbigaanu farta ku haynaa tolow wadaadku miyuu iska khaarijino wuxuu odhan doonaa waar wax kale aan uga jeednay odoo naga taga sideedii intuu akhriyey uu faataxadii si tajwiid waacan ku akhriyey ayuu ingiriish ku hadlo wuxuu yidhi hayri lmaqduubu hayri lmaqduubi calayhim alyahuudu waa najis waladaaliina waa kiristaanka kooxaha ay yihiin oo idil ahli naar weeye hadday saa ku dhintaan saasaanu aaminsannahay buu yidhi waa habaatun cala almowqif mowqifkaaga adigu maxay toole ku sugnow marna haka haka haka zaxzixin idan saddexdaasaynu tilmaamnay qodobka afaraad alcamalu cala alsajiyati wa cadami takaluf oo nebigu sala allahu calayhi wasalam qur-aanku markuu ka sheekaynayey wamaa ana min almutakalifiin oo ha isyeelyeelin waxaanad ahayna ha iska dhigin طبع aanad lahayna ha la imanin dhaqan aanad lahayna ha iska yeelyeelin weji aanad lahayna ha xidhanin siduu tahay caadi saad u tahay qof طabiici ahoo sida lagu wada yaqaano cid walba kula dhaqan iska yeelyeelku wuu ka soo horjeedaa dhaqanka qudwada ah oo dadkiibaa ku akhrisan marna horay kugu arkeen imikana ruwaadeer baad dhigaysaa inaanad isla qofkii inaanad ahayn way ku arki oo maxay ahaw cala sajiya wacadami takaluf ha isyeelyeelin wax dheeraad ah ha iska dhigin lidaalika wuxuu yidhi jacfaru saadiq calayhi salaam axad ahli beytkii nebiga radia allaahu canhu wuxuu yidhi kunuu ducaata linnaasi kunuu ducaata linnaasi bigayri alsinatikum xataa yarow minkum asidqa wasalaaxa walwaraca waar dadka u noqda buu yidhi ducaa u noqda idinka oon afka dhaqdhaqaajin bimacnaa idinka oon hadlin oon hadal badan iyo duruuso badan iyo muxaadarooyin badan idinka oon gelin waar dadka ducaa u noqda oo dadka diinta ugu yeedha maxay ugu yeedha buu yidhi de horta sidqi ha idinka arkaan oo waxan aad ku hadlaysaan iyo waxan aad samaynaysaan iyo camalkan aad la imanaysaani dadku ha dareemaan waxaana dhab inay maxay tole idinka tahay salaax iyo waracna dadku ha idinka arkaan markaasaa ducaa dhab ah aada noqonaysaan waxaa la yidhaahdaa tarbiya keyr mubaashira baa la yidhahdaa waad waa barbaarin sarbeeb ahoo toos toos aan maxay tole ahayn bal muslimiinta walaal markaad eegtid wadanada muslimiinta waxyaabaha caadka diinta islaamka faa horena u faafiyey ilaa imikana faafiyey waa maxay waa axawayaan alcamalu cala asajiyati wacadami takaluf waxba inaanad ka yeelyeelin dhaqankaagu inaanu takaluf inaanu maxaytole inaanu ku jirin oo wadanadaa waaweyn ee maanta wadanka muslimiinta ugu badana indonesiya la yidhaahdo intaasoo boqoloo milyanoo qof ah islaam jihaad laguma furin seef laguma furin duulimaad looguma tegin tujaartaa lugaynaysa ee marooyinka iyo xariirta iyo wax kale iibsanayey ayuunbaa u tagayoo dadkaasi dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan unbay kula arkeen kuwaas waaba xilli foga imikadan aynu joogno islaamkaa yurub ku faafaya islaamkaa ku faafaya maraykan islaamkaa austraaliya ku faafaya waxaa geeya dadkaa muslimiinta ee saalixiinta ah ayuunbaa dhaqankoodaa wanaagsan geeyey ninbaa maalinna loogu keenay masaajid waa kiristaanadii waaweynaa kuwii faafin jiray wey kiristaanka kuwii faafin jiray wey bob oday weyn wey ninkaa kiristaankaee weyn baana loogu yeedhay maalin isagoo soo muslimay oo cimaamado dhaadheer xidhanoo narsosa wacdi baa la yidhi muslimiinta aada buu noo wacdiyey markaasaa waxaanu weydiinay sideed ku soo muslimtay wuxuu yidhi anigu dhowr iyo labaatan sanno waxaan ka shaqaynaya bakistaan muslimiinta bakistaan sidaan kiristaan uga dhigi lahaa shaqadaydu saasay ahayd buu yidhi maalin maalmaha ka mida buu yidhi ayaan maraykan baan imid buu yidhi magaaladii aan ku dhashay baan imid buu yidhi masaajid yaroo xaafadii anigu aan ka shaqayn jiray ku yaalay ayaa layga casumay buu yidhi aniga oo oday kiniisad ka shaqeeyo ah masaajidkii baan galay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi dad cadcad waxaan la fadhiistay buu yidhi dad cadcad iyo dad madow iyo hindiyaan intuba dhulka ay wada fadhiyaanoo meel keliya ay wax ka wada cunayaan midba mid yar leeyahay inta yar iidda ay kala qaadanayaan waxaan la yaabay buu yidhi maraykankaa dhanee lan joognaynu ku wada dhalannay madowna goonuu wax u cunaa caddaanna goonuu u degan yahay meksikaanku goonay u degan yihiin inta kalena goonay u degan tahay bal xataa kiniisadahooda iyaga oo isla kiristaana ayaa kiniisadda kuwa cadcad gooni tahay kiniisadda kuwa madmadoobi gooni tahay kiniisadda kuwa meksikaankii gooni tahay kiniis carabtu gooni ay tahay waxaan ka yaabay buu yidhi masaajidkaa yaree ciriiriga ah inta dad isku keenay ee dabeecadeen takalluf aanu ku jirine isyeelyeelayna is-ogol maalintaasaan qiray buu yidhi diintani inay tahay diinta keli ah ee aadamaha oo dhan ilaahay u soo dhaadhiciyey in ay wada qaataan idan dhaqankaasi waxa weeyaan waa dhaqankaa islaamiga ah ee takallufka aan lahayn tusaalaan usoo qaataa badanaa markaan takalufka aan ka hadlayo aad baynu dhaqankaa u leenahay inaynu baabiinana waan u baahannahay oo waa maxay casuumadaheenna eega qofkaa ugu yeedhnay imise wax aanu gurigaasi lahayn ayaa daris laga soo qaadaa imise hareeraha wax lagu dhajiyaa imisaa disti aan gurigaa oo dibad laga keenaa cunto aanay shantaa qofi cuni karaynin imisaa la kariyaa sow intaasoo dhan waxa la sheego iyo maxay tole deeqsinimo dheeraadoon jirin ha laga yeelo soo maaha waxaasoo idin wax macnoy leedahay ma leh waa takalluf aan loo baahnayn wixii yaalla dadka sii wixii yaalla ayaa deeqiye dadka sii takallufkana farha maxay tole ka qaad ay nacam qodobka shanaad ee qudwa saalixa inaga dhigaya ama inoo sahlay saynu u noqon lahayn waxa weeye inaynu qirno haddii uu gef inaga dhaco inaynu qirano dhahno qaladkaa anaa galay halkaana aan lagaga hadhine inaan ka daba tagno sidaynu gefkaa u sixi lahayn oo waxaynu inagu caqiide ahaan u aaminsannahay nebiyaduunbaa macsuum ah wixii nebi ka soo hadhay gefna wuu la yimaadaa waxna wuu saxaa nebi maxamedna wuu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam inta ka hadhay nebi maxamed oo idili sala allahu calayhi wasalam macsuumiin maaha waa dadaali sibaad wax isku tusi maanta aragtidaadu meel bay joogtaa aqoontaadu meel bay joogtaa fikrigaagu meel buu joogaa saddexdii aan ku bilaabay darsiga markay saddexduba kobcaan caqliga iyo maanka iyo maskaxda iyo qalbiga intuba markay kobcaan wax aad shalay arkaysaad maanta si kale u aragta xukun aad shalay si u qaadatayba aqoontaadu markay kobacdo qaladkiisu kuu muuqdaa si aad qof aad u arkaysabay markaad isku dhowaataanaad geeso kale aad ka aragtid si kale xukunkiisu xukunkaagu uu noqda bimacnaa wax haabit ah oo jaamid ah oo malaasan oo aan horumar aan lahayn ina aadan maaha oo waa kii sayidna abu xaniifa radia allaahu canhu waraximahu llaahu marka la weydiiyo mas'ala intuu si ku jawaabo haddana lagu soo noqdo si kale ku jawaaba ee la yidhaha shalay saasaa tidhi wuxuu odhan jiray shalay saasaanu arkaynay maantana sidanaanu arkaynaa meelba aqooni maalinba meel bayna dhigtaa bimacnaa qudwa saalix waxay naga dhigaysaa halkaa markaan leeyahay gefkaagana qiro una shaqee sidii aad u sixi lahayd halkaa kibrigii baa ka baxaya isla weynidii baa ka baxaysa aniguunbaa saxsan baa ka baxaysa waxaa la wada qiranayaa dhammaanteen inaan wada qaldami karno ayaa maxay tolay la qiranayaa ina aladiina taqow idaa massahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruuna oo maalin isagoo imaam maalik ibnu anas raximahu اllah isagoo darsi dhigaya kitaabkiisii muwaطa sharxaya ay culamo fara badan hoos fadhiyo ardaydiisii ah ayaa ardaydiisii mid ka mid ah cabdullaahi ibni wahbi baa la odhan jiray radia allaahu canhum waraximahum allahu ajmac ayaa wuxuu yihi sheekhow marka la weysaysanayo faraha dhexdooda in faraha la geliyoo la maydhaa wax ma ku soo arooreen markaasuu imaam maalik yidhi may garan maayo anigu wax xadiisoo arrintaa ku soo arooray ma hayo darsigii buu sheekhi iska waday markuu darsigii dhammeeyey ayuu sheekhi kacay ardaygiisii kitaabka ka dhagaysanaya baa ka daba kacay markaasuu yihi sheekhow waxa i soo gaadhay xadad hebel wuxuu iga warramay hebel can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markuu weyse qaadanayo inuu faraha dhexdooda inuu gelin jiray kuwa gacmaha iyo kuwa lugahaba takhliil takhliilul asaabici waxan ay fuqahadu yidhaahdaan maku soo gaadhay arrintaasi buu yidhi haa oo ma hubtaa haa sanadkii buu u sheegay xadiidkiina wuu u sheegay sheekhu sidii buu ku socday maalintii ku xigtay darsiga markuu jeedinaya inta aanu bilaabin ayaa wuxuu yidhi shalay waxa la ii weydiiyey mas'alada waxba kama igama soo gaadhino ayaan idinku idhi buu yidhi ama alyawma maantase faqad xadaanii haada kii yaraabuu farta ku fiiqoo wuxuu ii sheegay sanadkii intuu taxay ayuu rasuulku saasuu yidhi sala allahu calayhi wasalama markaasuu ardaygiisii geliyey sanadkii imaam maalik ibnu anas waa marka la yidhaahdo riwaayat lakaabiri can alasaakiri qolooyinkan musalaxa akhriya halkaasay halkaasay tusaalooyinka soo qaataan buu ku jiraa maxaan uga socdaa imaam maalik ma odhanin war ma adigoo ilmaha yar baad iminkaan wax ii sheegaysaa eh? a- sa- wahbina darsiga dhexdiisa kuma fadeexan sheekhi eh? uma odhan sheekhow s- goonibu isna ula yar kacay eeg hadda edebta labadaba midna sheekh intuu goonuu kacay buu dhegta u sheegay u yidhi sidaaya saasaa jirta xayaaka allah jazaaka allah khayr uu soo noqdo meeshuu ka sheegay sheekhina ma inkirin mana qarinin mana maquurinin qudradda wahbi ee uu sheegay xadaanii haadaa fartuu ku fiiqay markaasuu sanadkiisiina uuba geliyey maxaa la rabaa markaa alqudwa saalixa fatwa qaladaa kaha dhacday ceeb ma ah dadaal baa kaakaa ku dhigay insha allah tacaala hawe iyo diindumi kuguma jirin markay kuu caddaato inay qalad tahay meeshii aad ka hadashoo kale war shalay saasaan idin idhi waan qaldanaayo raalli ahaada Eh, ceeb ma aha wax alla waa edab iyo akhlaaq iyo qudwo ummadoo dhan baa ku ixtiraami dhaqankaasina waa jiray imaam maalik waxaa laga hayaa wuxuu odhan jiray war waxaanu qaadanno waxaanu idiin sheegno ha ku wada tarax tegina iska hubsada nagu soo noqnoqda in nadunnu ilaa dannaa wamaa naxnu bimustayqiniin waxaanu idin leenahay bada- badanaa malay naga tahay yaqiin adagna badanaa ma hayne eh bal nagu celceliya ayuu imaamku odhan jira idan kaas wuxuu noqona ama mas'ale ha noqoto ee sharci ah ama mas'ale ha noqoto dacawi ah ama mas'ale ha noqoto fikri ah ama dhaqan ha noqoto ama mucaamalaad qof baad maxay tahay imaam abu xaniifata radia allaahu canhu wa ardaah taajir buu ahaa dharkuu iibin jiray dharka ayuu iibin jiray bazaaz ayuu ahaan jiray dadka dharka iibiyaa la odhan jiray bazaaz maxay tahay maxduu uu qaldamo ama wax uu sameeyo waa shay- dadka ka iibsanaya maalin khaadimkiisiiyoo iibinaya uu- ayuu ka tegey khaadimkiisii baa dhar iibiyey dharkaasi ceeb buu lahaa khaadimkii umuu sheegin kii iibsanayay dharkaasi inuu ceeb leeyahay lacagtii buu yidhi sheekho waan iibiyey ma u sheegtay buu yidhi meel heblaaye dharkaasi ceeb inuu ka lahaa may buu yidhi waan orodoo ninkii ii soo celi buu yidhi bal isug buu yidhi way israaceen ninkiibay waddada ku qabteen arrintan ma naga iibsatay haa intaa ma siisa ma naga siisay haa dhul- dharkaasi ceeb buu leeyahay ninkana kuuma sheeginoo anuu ii shaqeeyaa sicirkuna hoos buu uga dhigmayaa ceebtan uu leeyahay ee intaasaad igu leedahay haddaad doonaysa inaad dhulkii bimacnaa qalad ma aha inuu qofku sasaxo oo is-ogaado oo uu dib maxootole ugu noqdo oo aanu odhanin anigu waxbaba igama dhacaan waxaan idhaahdo idili waa sax qalad waa laa ilaaha dhaqan islaamku lahaana maxaytolay ma aha inuu qofku inuu qirto waxa uu- waxaan aynu leenahay walaalayaal towbada waxaa la yidhaha eeshiya towba aslan towbada towbada qur-aanku intajeer uu ku celinayo towbadu waa maxay towbadu waa dembi aad gashayna ka noqo gef aad gashayna maxay tole ka noqo afartiisii shuruud ee culammadu inoo sheegayna la kaalay xataa towbada waxaa soo hoosgelaya adigu inaad isa saxdid wixii qalad kaa dhacay wixii dembi aad samaysay wixii cid aad ku samaysay qodob qodobada inahaas ahee shantaa qodob aan tilmaamay waxay inoo sahlayaan in aynu noqonno dad ay dhab ka tahay qudwa saalixa dadku inay ku daydaan qowlkeena iyo camalkeenu inuu midaysan yahay dadka wax aynu dheernahay in ay jirto aqoon iyo cibaado iyo akhlaaq inay noqoto mabaadi'da islaamka iyo diinteenna inaynu ku sugnaanno oo aynanu bedbedelin hadba mawjadda sarrayse aynanu korina waxaynu aaminsannahay ama guul ha lahaado ama ha laga sarreeye sideeda ku ahaw sajiyada iyo saad tahay dhaqankaagu ha aado iska yeelyeelka iyo arkaya i maqlayda iska daa akhiiranna haddaad geftid ama dembi kaa dhaco ama aada simbiriiraxatid ama aada sixi weydid ama aada sasadiigto waa halkii tuma cadde eh iyadna dib uga noqo oo waan gafay dheh qaladkaa anaa leh ha ku dayanina hana igaga dayana dheh inahaasaan insha allah tacaala ku joojini waxaan idin dustaxya min allahi warasuuluh haddaan wax ku daraya wax ka nusqaamiyo nafteeda iyo shaydaanka alla rasuulku beri buu ka yahay wajazaakum allahu khayran alxamdu lilah